wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha maamulka galmudug ayaa daafuray dhismaha garoonka kubadda cagta cabdulaahi ciise ee magaalada gaalkacyo dhagaxdhigan ayaa waxaa ka qayb galay wasiiro kamida galmudug maamulka magaalada gaalkacyo iyo qeybaha kala duwan ee bulshada duqa magaalada gaalkacyo cabdiraxmaan sheekh xasan iyo gudoomiyaha gobolka mudug ee galmudug cabdinaasir cabduqaadir cabdulle ayaa ka warbixiyay muhiimada dhagaxdhigan iyo mas-uuliyiintii doorka ka qaatay marwooyin maanta waxaa halkaa u joognaa dhagaxdhigga garoonka cabdulaahi ciise ee magaalada gaalkacyo marar badan oo hore baa waxaa ogtihiin dhagaxdhig dhacay maanta dhagaxdhiggu maaha kuwii hore waa shaqa bilowga daafurkii shaqada weye kambanigana waa ujeedaan waa taagan yahay kambanigaasaa ku guulaysta galoobal shaqadii maanta waa la qabanaya maaha sidii hore marar badan baa halkan dhagax la issaaro dad kala duwan yimaadeen baa laga tego shaqadu istaagtay reer gaalkacyo iyo reer mudug waxaan rabaa inaan u sheegno falilahi alxamdu maanta shaqada waa noo soconaysaa aad baan wasaaradda dhalinyarada isboortiga ugu mahad celinaya boqolkiiba boqol mudan wasiir adiga iyo agaasimahagaqaadatay gacan ka geysatay arrintaas ayada ah oo bilowgeeda uu ahaa ra-iisul wasaarihii hore dowladda norway switzerland dowladda federaalka ah dowladda galmudug in allaale intay gacan ka geysatay aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha maamulka galmudug cabdiwahaab sheekh abuukar ayaa u mahadceliyey madaxweynaha maamulka galmudug oo uu sheegay inuu hirgeliyo mashaariic badan oo ku jiro garoonkan intii soo bilaawdana waxaan leenahay mahad yaa ka gaadho sidoo kale maalin si gaar ah kun suntan xukuumadda galmudug uu hogaamiyo mudane madaxweyne axmed cabdikaariye qorqoor oo runtii juhdi dheer u soo geliyey dhismaha mashaariicda galmudug oo aad ogtihiin in mashaariic fara badan uu isaga sabab u ahaa ilaahayna ku sharfay inay ka hirgasho hadday ahaan lahayd wasaarado hadday ahaan lahayd maaragtay degmooyinka saldhigyada dhammaan kaabayaasha infrastructurada iyo nidaamka dawliga ah ilaahay ku suurageliyey ilaahayna ku sharfay waxaan leenahay mahad ha ka gaadho oo ugu dambeeyo hadda mashruucan hadda maaragtay garoonkan dhismihiisa oo juhdi weyn u soo galay garoonkan ayaa lagu wadaa in lagu dhiso muddo kooban si loogu qabto tartanka qayb qaatis dhexgalka dhallinyarada magaalada gaalkacyo